anigoo cali cumar moxamed m c a ga laga soo doortay magaalada gutte oona ka mid ah komitiyada ee health assemblyga wajeer ayaa caawa waxaan kula jirnaa mitin senadka kooxda ayagana ku jirta health committee ayagoo shaqadoodii qabsanayaan oo mandheera ka soo bilaabay wajeer oo u socdaan ilaa iyo gaarhaysa shaqadoodii ilaalintii maaragtay dhaqaalaha maaragtay kawntiyaalka ay ku jiraan oo af ingiriiskana lagu yidhahdo oversight marka waan iswareysanaynay sidii wax u jiraan ayagana way soo arkeen khaasatan haddan waxay caafimaadka goobaha caafimaadka bay soo fiiriyeen kollaytu wixii refaral hospital wajeer bay soo fiiriyeen wixii ka jira waxyaalahaas ayaan ka hadlaynay haddaad fiirisay refarolka waxa weeyaane waa iska gurye markaa qurqurxan oo meesha laga dhisay woodharka haddaad tagto waxawaaye laga yaaba inay sariiraba qabin ayaan dhaweeta mar dhow ayaa maaragtay national government ay hataa sariire iyo maaragtay materesyaal ay soo dirtay markuu kalazaaga dhacay waa wax countiga ay keentay ma aha waa national haddii aad maaragtay maternity oo kalood aad tagta laga yaaba inay sariiraba qabin marka daawooyinkii waa saas maraha barkood ma jirta hataa daawo hataa meesha kama jirto marka waa iska macnaha waa un wax la suursuuray oo kor wax iga tus la yiri laakiin meesha xogaago bulshadii way ku rafaadsan tahay kuwii sabcountiga oo maaragtay tuulooyinka wayba kasii daran yihiin oo dadkaas yacni isbaalle iyo waxaas daawo ay u doonanayeen waaba iska iloobeenbo geedageeda iska isticmaalaan wixii aan u sheegnay waa waa koobnaayeen oo waan u sheegnay dhibka meesha ka jira dhib uu maaragtay maamulkeeni ayaa horta meesha ka jira dhib maaragtay dowladda sare meesha kama jiro dhib uu maamulkeeni ayaa meesha ka jira waan u sheegnay wayna gudbinayaan kolley isbedelaad dhowna waa la sugayaa hadduu ileeyahay annaga ahaan mcayaalka wajeer haddaan nahay dadweynaha waxaan ugu baaqayaa isbedelaad weyn inay soo socoto xagga ma aragtay ee maamulka wajeer maamulka wajeer waa maamul laisku leeyahay waa maamul sharciga kenya as u dejiyey inay isla maamulaan county assemblyga iyo county executive marka hadda waxaa iska maamulanhaya county executiveka iska maamulanhaya taas waan bedelaynaa insha allahu wixii waa wax laisku leeyahay maaliyaddii hadday noqoto maamulka naftiisa hadduu noqdo waa wax laisku leeyahay marka isbedelaad deg deg ayaan suubinaynaa maxaa yeeley meeshii kama jirto nidaamiyan kama jirto oo isweydaarsi kama jirto oo wax isweydiin kama jirto oo maarata waa kaliyiis taliye oo kaloota ayaa ka jirta meeshii dadweynihiina way ku rafaadeen waxyaalo badan baa iska jira bendimbiilaa la bixinaa lagu leeyahy sanad walba bendimbiilkii la bixi lama aqaano intee laga bixi lama aqaano assemblyga lama keeno sharci ahaan in la keenay ahayd hadda financial yaga dhammaan hayaa weeyaane juun ayuu dhammaanayaa waa hal sana waxaa la rabay kootar kasta in assemblyga la keena sidii loo isticmaalay sidii loo isticmaalay hal sana baajedkeedii farar laguma haya meel lagu isticmaaleen lama haya marka waxa weeyaane dadweynihiina annagana mas-uuliyad bayna saareen inaan u qarqarinna ma aha wixii dhibkii meesha ka jiro waa inaan soo saarnaa aan dadweynahan u sheegnaa